dowladda faransiiska ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxay bannaanka soo dhigaysaa wejigeeda dhabta ah ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ee ku nool waddankaasi markii ugu horreysay ayay madaxda faransiisku ku dhawaaqeen inay dhiseen guuto ciidan ah oo si gaar ah u beegsanaysa dadka muslimiinta guutadan oo markii hore wadatay magaca argagixiso la dirirka ayaa hadda loo bedelay guutada la dagaalanka argagixisada islaamiga ah taasi oo muujinaysa in dowladda faransiiska ay dagaal toos ah ku iclaamisay diinta islaamka emmanuel macron oo ah madaxweynaha faransiiska oo toddobaadkan shir jaraa'id ku qabtay magaalada buubiini ee dhacda waqooyiga faransiiska ayaa sheegay in ay aada u ballaarin doonaan dagaalka ay kula jiraan waxa uu ugu yeeray islaamka xag jirka ah ayna u aargudi doonaan ninkii macalinka ahaa ee dhowaan lagu gowracay magaalada baariis kadib markii uu sawiro aflagaado ku ah nebiga salaallahu calayhi wasalam usoo bandhigay arday dhigatay iskuul uu macalinka ahaa macron wuxuu sheegay in macalin somwiil dartiis dhiig badan u daadin doonaan islamarkaana ay eryayaan boqolaal muslimiin ah oo ku dhaqan waddankaasi madaxweynaha faransiiska wuxuu iclaamiyey in jaamacadda sheekh axmed yaasiin ee faransiiska ay kala diri doonaan isagoo ku eedeeyey inay bixisay fadwadii lagu gowracay ninkii faransiiska ahaa ee aflagaadeeyey nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam isagoo si caro leh u hadlaya ayuu yidhi macron waxaan dhisnay guuto ciidan amni ah oo beegsan doonta islaamka siyaasiga ah waana u aargudi doonaa macalin somwiil intaasi kuma ekaysan macron ee wuxuu sheegay in qof weliba oo muslim ah la diiwaan gelin doono islamarkaana la ogaan doono waxa uu aaminsan yahay wuxuu aada ugu hanjabay masaajidda muslimiinta iyo madaarista diinta lagu barto isagoona ku dhawaaqay in albaabada la isugu dhufan doono goobahaasi ayna soo dhoweyn doonaan waxa uu ku sheegay islaamka qunyar socodka ah ee la jaanqaadi kara jamhuuriyadda faransiiska
waxaan u istaagi doonnaa fulinta tallaabooyin dhowr ah oo aan horey u iclaaminay arrinku kuma ekaan doono oo keliya hadallo aan warbaahinta ka jeedinno waana arkaynaa waxa aan samayn doonno maalmihii lasoo dhaafay waad aragteen sida aan u fulinay tobannaan shaqo oo la taaban karo kuwaas oo ka dhan ahaa jamciyaad islaami ah iyo shakhsiyaad xambaarsanaa mashruuc islaami xagjir ah oo yoolkiisu yahay burburinta jamhuuriyaddeenna ma dhaafi doonno kuwan muslimiinta ah si ay u sameeyaan waxa ay doonaan waan arki doonnaa waxa dhaca kadib marka ay soo dhammaadaan baaritaannada laga bilaabo beri aniga iyo golaha wasiirada waxaan kala diri doonnaa jamaacada lagu magacaabo sheekh yaasiin ee sida tooska ah ugu lugta leh weerarkii lagu dilay macalin samuel go'aano kuwaas la mid ahna isbuucyada iyo maalmaha soo socda ayaan ka qaadan doonnaa shakhsiyaad iyo jamciyaad islaami ah
isagoo ka qaybgelaya aaska macalinkii aflagaadeeyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam ee lagu gowracay baariis ayuu macron sheegay in ay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaana xarumo ay leedahay dowladda faransiiska lagu dhejiyey sawiro foolxumo ah oo meel looga dhacayo sharafta rasuulka salaallahu calayhi wasalam colaadda uu macron ku hayo islaamka iyo muslimiinta ayaa gaartay halkii ugu sarraysay waxayna tani dad badan oo muslimiin ah ku tilmaameen inay tahay allah idinkii hordhaca burburka dowladda faransiiska dhinaca kale garsoorayaal faransiis ah ayaa sheegay in markii ugu horreysay maxkamadda la soo taagi doono dad loo heesto inay gacan ka geysteen weerarkii dhacay jimcihii lasoo dhaafay ee wiil muslim shiishaani ah ku gowracay nin caayay nebiga salaallahu calayhi wasalam ilwaraadyo ayaa sheegay in toddoba qof ay ka soo hor muuqan doonaan maxkamadda qaabilsan qaadidda dembiyada waxa ay ugu yeereen argagixisada magaalada baariis dadka maxkamadda la soo taagaya waxaa ka mid ah waalidka gabar ardayad ah oo qaaday olole ka dhan ahaa macalinkii la gowracay ee nebiga caayay iyo sheekha daaciga ah ee cabdulxakiim al safar yuuri iyo sidoo kale saddex qof oo saaxiibo la ahaa keligii duula cabdulaahi shiishaani oo ahaa ruuxa gowracay ninka aflagaadeeyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam saraakiisha baarayaasha faransiiska waxay sheegeen in si khaas ay baaritaano ugu sameeyeen fariimo uu fuliyaha weerarka barta wadisaabka ay isku dhaafsadeen saaxiibadiisa waxayna aada diiradda u saarayaan waalidka gabar muslimad ah oo la sheegay in xiriir uu kala dhexeeyey cabdulaahi shiishaani wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa soo saaray amar dalka looga eryayo laba boqol soddon iyo kow ruux oo muslimiin ah islamarkaana lagu xirayo masaajid iyo jamciyaad islaami ah oo ay leedahay jaaliyadda muslimiinta faransiiska waddankan waa dalka muslimiinta ugu badan ku nool yihiin marka laga hadlayo qaaradda yurub waxaana ku dhaqan dad gaaraya lix dhibic saddex milyan oo ruux oo muslimiin ah sidaas oo ay tahayna waa dal si aad ah ula dagaalama islaamka iyo muslimiinta marar badanna waxaa lagu aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in badanaa muslimiinta waddankan ku dhaqan ay faransiiska ka aaminsan yihiin dowlad cadow ku ah islaamka iyo ehelkiisa islamarkaana gashay godob aan weligeed la hilmaami doonin
halkan waxaan kaga hadli doonaa muslimiinta ku nool faransa ubadkii hore ee muslimiinta ahaa markii ay imaadeen faransiiska waxay u yimaadeen in ay shaqaystaan laakiin waxay xambaarsanaayeen xusuusyo culus oo ka yimid gumaysigii uu faransiisku ku haystay dhulkoodii gumaysigii faransiiska iyo wixii la socday jirdil iyo tacdiib kufsi iyo xitaa dembiyo ka dhan ah aadanaha intaas kadib marka dadkan waxay ku dhex noolaadeen bulsho dareensiisay colaad si gaar ah waxaa la dejiyey deegaano bannaanka ka ah magaalooyinka marka waxay dareemeen in dadka laga dhex saarayo
inkastoo muslimiinta faransiiska ay culeysyo iyo dhibaatooyin xooggan la kulmayaan haddana waxay mar weliba jawaab cad oo dhiig lagu xardhaysiiyaan cidda aflagaadaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam weerarka keligii duulnimo ee cabdulaahi shiishaani ayaana ah weerarkii saddexaad ee loogu aargudayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ka dhaca gudaha faransiiska shan sano gudahood sanadii labada kun shan iyo tobankii ayaa laba wiil oo wada dhashay kana soo jeeday qoyska reer kawaashe waxay magaalada baariis ku weerareen wargeeska jaarlio hebdo kaas oo faafiyey sawiro uu ku aflagaadaynayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana raggan ay ka tirsanaayeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab ama can ghaswati baariis almubaaraka fainana fi tandiimi qaacidati aljihaadi fi jasiirati alcarab natabana hadihi alcamaliya tha'ran linabiyina sala allahu calayhi waaalihi wasalam ونوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة ومول العملية وانتدب قائدها هم قيادة التنظيم استجابة لأمر الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تنفيذا لأمر أميرنا العام الشيخ المفضال أيمن بن محمد الظواهر حفظه الله وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وكان التنسيق مع قائد العملية عبر الشيخ انور العولقي رحمه الله الذي ضاق به الغرب ذرعا في حياته وبعد استشهاده